middan aqalka sanadka iyo arrimahaas oo ummadda soomaaliyeed hadda u keenay mushkilada iyo dhibaatada u keenay talaannu ka bixinnay muxuu ahaa iyadoo aanu eegayno wacyiga lagu jiro nabadgelyada diyaargarowga ummadda soomaaliyeed laakiin waxaad mooddaa inaan arrintaas marna dadka ammaanka mas-uulka ka ah ama muxuu ahaa laga rabo in tala ay ka bixiyaan inaan arrintoodaas la dhegaysan maamulku waxaad moodaa inuusan sidii la rabay uusan gacan uga geysan haddii aanu wax ka soo qaadno arrimahaas jira oo dadka ama beelaha dib uheshiisiinta la rabay in loo sameeyo laftigooda aanu wax ka tataabanno haddaan ka soo qaadno waxaan rabnay inuu arrimaha ka dhacaya gaalkacyo oo kaleeto arrimaha ka dhacaya caawdaq oo kaleeto arrimaha ka dhacaya dhuusmareeb iyo dhinacaas mataqaana ahlusunna in aysan dhicin oo maamulka uusan arrintii gacan ka geysan gacanna naga siinin marka waxaan rajaynayaa maamulkana ku gubaabinayaa in ay arrimaha ay u xil saaran yihiin oo ah madaxnimada iyo mas-uuliyadda ay u hayaan gobolka iyo guud ahaan ummadda soomaaliba ay wakiil uga yihiin gobolka waxaan rajaynaynaa hadda inay isku dayaan bal inay wax ka qabtaan wixii hore oo dhacay waaba dhaceena